wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee caasimadda maamulkaasi waxa ay ku qabatay shirka bilaha ah ee xaaladda gargaarka bini'aadanimada deegaanada jubbaland oo ay ka qayb galaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi iyo wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda gargaarka agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland ayaanle xuseen maxamed ayaana shirka kadib waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha shirkan looga hadlay waxaa inoo suura galay inaynu ku qabanno xafiiska wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland kulankii bilaha ahaa ee looga hadlayey xaaladaha biniaadanimo ee ka jira jubbaland kulankan oo ay kasoo qaybgaleen dhammaan hay-adaha ka howlgala jubbaland hadday ahaan lahaayeen hay-adaha un-ka kuwa lookalka ah ee soomaalidu leedahay ama kuwa internationalka aba waxaa lagu lafaguray xaaladaha hadda ka jira jubbaland gaar ahaan degmooyinka kismaayo xagar luuq badhaadhe iyo jamaame oo dhammaantood laga soo warinayo xaalada biniaadanimo oo ay sababeen barakaca iyo barakaca ka dhashay dagaalo deegaanada qeybtood ka dhacay ama ha ahaadeen abaarta laninia oo runtii ku dhufatay deegaanada qeybo ka mid a wasaaraddu waxa ay la wadaagtay bahwadaagta kasoo qaybgashay kulanka xaaladaha meelahaas ka jira ugu dambeynna waxaa laisla gartay in la qaado tallaabooyin lagu lagula tacaalayay xaaladahaas meelaha ka jira agaasimaha ayaa dhanka kale waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay istaageeraan sidoo kalena ay ka shaqeeyaan waxsoo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka si looga samatabaxo xaaladda bini-aadanimo ee dalka kusoo laalaabatay
hoosudhaca ku yimid gargaarka soomaaliya la keenayey ama fanka soomaaliya la keenayey inaynu ku casuno ganacsatada soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed si iyaga laftirkoodu ay u xaqiijiyaan in gargaarkan dadka masaakiinta la gaarsiinayo iyagona uga qayb qaataan oo ay dhankooda iyaguna wax ka geeyaan ama ka gaarsiiyaan waxaa la joogaa xilligii soomaalidu ay intooda badan isku tashan lahayd waxaynu joognaa xilligii aynu fiirin lahayn inaynu xal waara u keenno bulshada dhibaataysan inaynu horumar la taaban karana ka samayno deegaanadaasi mar walba suuragal ma aha in dadkeennu ay gacmaha hoorsadaan waa in xilligii waxaa la joogaa xilligii dadka iyagu ay dalkooda wax kasoo saaran lahaayeen dalkooda ay aamini lahaayeen dalkooda ay maalgelin ku samayn lahaayeen xaalado bini-aadanimo oo isugu jira abaaraha iyo fatahadaha xilliyada roobka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka reer guuraaga ah iyo qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee jubbaland